إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo saakaya qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro khasaare dhaliya waxay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka nugaal waxaa issoo tariya dadka cambaareynaya xasuuqii uu maraykanku ka geystay deegaanka ood weyn ee gobolka galgadood xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ceel la hele ka heshay xabaal wadareed uu maraykanku ku qariyey maatadii u laayay hooyo soomaaliyeed ayaa maalin walba dalka liibiya waxaa looga soo diraa muuqaal toos ah oo laga duubayo gabadheeda oo aada loo jirdilayo mid ka mid a xildhibaanada koonfur galbeed ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah hogaamiyaha maamulkaas dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay xaaladda waddanka itoobiya ganacsatada iyo gaadiidleyda isticmaasho qaybo ka mida waddooyinka magaalada muqdisho ayaa ka cabsi qaba caafimaad darro ay sheegeen in laga qaadi karo qashin dhooban waddooyinka maamulka yuhuudda ayaa xeebaha uu xoogga kaga haysto dadka muslimiinta ee reer falastiin ku qabtay doon faaruq ah oo ku soo ceelisay xeebahaas in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay dab ka kacay goob habeenkii lagu caweeyo oo ku taala dalka isbayn موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro khasaare dhaliya waxay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaa habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen xero ciidamada yugandheeska ay ku leeyihiin eelaboorka degmada baraawe buurculow oo hoos tagta degmada baraawe yugandheeska ku suganna weerar ayaa lagu qaaday dhanka shabeellada dhexene ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxay qarax ka fuliyeen deegaanka cali fooldheer oo hoostaga degmada mahdaay qaraxaasi waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka laba askari ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba kalena dhaawac ayaa soo gaaray shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka nugaal waxaa faahfaahinayay yuusuf daahir xasan shilkan oo ka dhacay degaan hoostaga degmada burtiinle ayaa lasoo werinayaa inuu sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa ku nafwaayey hal qof labo kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan oo si gaar ah maalintii shalay uga dhacay buundada saddex qolle ee degmada burtiinle ee gobolka nugaal goobjoogayaal ayaa sheegaya in gaariga shilka galay uu ahaa kuwa nooca raaxada loo yaqaano kaasoo sidee dadka qayb qaadan lahaa calaamsaarka mid ka mid ah salaadiinta gobolkaas oo dhowaan lagu wado in lagu doorto deegaanka farjanno ee degmada burtiinle gobollada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ayaa waxaa ka dhaca shilalka ugu badan marka loo eego gobollada kale ee dalka waxaa issoo tariya dadka cambaareynaya xasuuqii uu maraykanku ka geystay deegaanka ood weyn ee gobolka galgadood xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ceel lahele ka heshay xabaal wadareed uu maraykanku ku qariyey maatadii uu laayay mubaarak cumar mubaarak ayaa faahfaahinaya tan iyo markii uu maraykanku duqayntii bahalnimada ahayd ka geystay deegaanka oodweyne ee wilaayada galgaduud waxaa issoo tarayey dareenka carada leh ay dadweynuhu ka muujinayaan kadib markii xaqiiqada wixii halkaa ka dhacay ay soo bandhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxay carada dadka soomaaliyeed ka sii dartay markii lasoo bandhigay xabaal wadareed ay maraykanku ku aaseen dadkii ay xasuuqayn oo hal qoys ka koobnaa waxaan la kulannay dadyow kala duwan si aan u soo bandhigno aragtidooda ku aadan xabaal wadareedka iyo isbeddelka uu ku soo kordhinayo warkii maraykanka ee inkiraada iyo qirashada isugu jiray horta waxaa xaqiiq ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan uu ku abuuray qofka dulmiga uu geysto si walbuu u qariyo isugu daya xaqiiqda inuu qariyo way soo muuqataa dhacdo walba iyo meeshay ahaataba intaa kadib dowladdan maraykanka ee muddaba caalamka ku haysatay been abuurka iyo maxaa la yidhaahdaa dimuqraadiyadan ay ku sheegtay xurriyad inay dadka ku siinayso bini aadamka ku ixtiraamayso arrintan hadday waxna tusayso waxayna tusaysaa laba weji oo maxaa la yidhahdaa dhab ah oo maraykanka ay lahaayeen laakiin isku dayayeen iclaamkan tirada badan oo ay haystaan inay ku qariyaan wejiga koowaad waa naxariis darada iyo xasuuqa iyo maxaa la yidhaahdaa inaysan u aabayeelayn maati xasuuqa marka ay geysteen naxariis daradooduna tusaa wejiga koowaad waa wejigaas oo isku dayeen wax badan inay qariyaan oo isku dayaan dad maxaa la yidhahdaa bini-aadanimada ka fikira inay yihiin baynamaa sida saxda ay yihiin dadka ugu horeeya bini-aadanka burburiya wejiga labaad ee ka soo muuqday maxaa la yidhahdaa dhacdadan waa wejiga ah beenlownimada maraykanka qaar kale oo ka mid ah dadkii aan la kulannay ayaa tacadiga maraykanka ka muujiyey dareen caro leh waa xasan ibraahim cali in muddaha duqeyntan way socotaa ummaddaas maarata dhibaatada gaartan waxaan leenahay ilaahi tabaaraka watacaala mataqaanaa dhibka mataqaanaa ha ka shaafiyo dhibkaasna hadda dhib muuqdo waaye waana loo jeedaa dhibka ay geysteen iyo waxa ay sameeyeen iyo qaabkay u hadleen weliba dadka ay leeyeen waxay yidhaahdeen mataqaanaa waxaan meesha u tagnay dheheen gargaar bini'aadanimaan dadka u samaynaynay dheheen waxyaabaha kale ay sheegeen oo lala yaab waxaa ka mid a dadka ay laayeen haddana waxay yidhahdeen maarata waxaan u qaadnay inaan maarata caafimaad ahaan u qaadnay dheheen waxaasoo dhan waan la soconnaa laakiin insha allahu tacaala ayagii in ku dambayn doontaa maaratay cadaabada iyo colaada iyo dhibka insha allah ayagii ku dambayn doona hadduu ilaahadmo magaciia cabdi daawud yuusuf aliira gaalada saliibiyiinta eh iyo andaaledmaayo dabadhilifkooda muslimiinta inay meel kastoo joogaan ba- ku baabi'iyaan ay go-aan ku soo gaareen waxaan leeh oan muslimiintu aan leeh inay kacaan meel kastoo joogaanba gaalada saliibiyiinta iyo dal- dabadhilifkeeda sidii loogu aarsan lahay dadkaas shacabka um- oo maxoolo dhaqatada oo reebeedya dhibka ay u geysteen eh, ilaa buurdhuxulo meel kasta iyo inta ka dhexaysa ceel la helo dhibaatadeeda waa ka warqabnaa marka waxaan muslimiinta ku boorinaya nin walba message inaysa beriga he- fa- fadhiga ka kaca magayga waxaa la dhahaa alaa aliyow mag aa la dhahaa aragtiday waxay ku aadan tahay ummadda soomaaliyeed intii laa ilaaha ilalah dhaheedo oo raayadda islaamka kitaabka ho- ku dhaqmaydo waxaan rabaa maraykan inaan iska qabana ma garad duqeynta ay ka geysteen ay ka geysteen maatada ay dhammaayeen oo ay dhaheen maraykan unaga ma dhammaynin waxaa dhammeeyey dowladda federaalka waana beentis waa isagaa dhammeeyey ma fahmino maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha shisheeye ee xasuuqa ka geysta soomaaliya gobolka galgaduud gaar ahaan ceel la helay waxay ka mid tahay meelihii lagu laayay ciidankii iyo saraakiishii gumaystayaasha ingiriiska ahaa hooyo soomaaliyeed ayaa maalin weliba dalka liibiya waxaa looga soo diraa muuqaal toos ah oo laga duubayo gabadheeda oo aada loo jirdilayo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli yuusuf ayaa inoo faahfaahinaya gabar soomaaliyeed oo tahriib gashay ayadoona aan ciddayda ogeyn ayaa ka mid noqotay dad badan oo afduub loogu haysto dalka liibiya kooxaha afduubka u haysta gabadhan oo loo yaqaana magafayaal ayaa maalin weliba muuqaal u soo dira hooyadeed ayagoo markaa tusaya gabadha oo ay jirdilayaan hooyadeed oo lagu magacaabo jamaal cali ayaa sheegtay in aad ugu tiiryaanootay markii ay aragtay gabadheeda oo la garaacayo waxaana laga dalbaday lacago badan waxaan ummadda soomaaliyeed weydiisanayaa gargaar gabar baa waxaa iga haysta magafe niman max- manaxyaalah shan iyo toban kun bay i weydiiyeen lacaga hadda muddo waxay haystaan lix bilooda waxay ii soo dambaysiiyeen gabadhaada waxaan ka iibsanaynaa kuwo kale oo labaatan kun kusoo weydiinaya waxaa ley waxaan hayaana ma jirto toban kaloo carruuraan haystaa oo ku dhibaataysnaayo guri uma hayaanu gado aabbaheed waa dadka iska xanuunsano madaxa laga hayo neerfa laga hayo ummadda soomaaliyeed waxaan weydiisanayaa gabadhaas meesha ku dhibaataysan liibiya inay ii soo gargaaraan waxaa ley waxay awoodaan shan iyo tobanka kun soo caawiyaan lix bilood bay kurta bisha sideedaa hadday nugu gaadho bay dhaheen gabadhaada iyadoo wax xun lagu samaynayo baan qadka soo dhigaynaa dadka tahriibaya ayaa la kulmaya dhibaatooyin isugu jira inay silac u dhintaan afduub iyo jirdil iyo kufsina loo geysto halka ay maanta dhalinyaro muslimiin ah u tahriibayaan yurubta ayagoo ka raadinaya wax ay cunaan ayaa waxaa xusid mudan in qarni ka hor halkaas qaybo ka mid ah ay u safri jireen saxaabada ayagoo diinta islaamka gaarsiinaya mid ka mid a xildhibaanada koonfur galbeed ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah hogaamiyaha maamulkaas zakariya cumar ayaa inoo haya xildhibaankan ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah hogaamiyaha maamulkaasi cabdicasiis laftagareen xildhibaan cabdulaahi bashiir oo ka mid ah golaha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa sheegay in xilligaani aan la joogin waqtigii ay doorasho ka dhici laheyd deegaanada maamulkaasi isagoona weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah xildhibaan cabdulaahi wuxuu siyaasiyiinta mucaaradka ah ee lafta gareen ku tilmaamay kuwo waxmatarayaal ku fashilmay siyaasadda waa xildhibaan cabdulaahi bashiir cabdulaahi shariidi waaye ee ka tirsan koonfur galbeed marka walaal waxaan dhihi lahaa waxyaalaha nairobi oladan siyaasiyiinta ah oo koonfur galbeed ka soo jeeda iyo muqdisho ay ku sii wadaan waxa weeye xilliga hadda lagu jiro ma ahan xilligii doorashada wax kale iska daaya in koonfur galbeed wax u qabtaan iska daayo hataa ma aysan qaban deegaanada lagu soo doortay gudoomiyaasha baarlamaanka soo maray hal mashruuca ama laba qol oo dhagaxa ama iskuul yaroo oo ilmo yar wax ku bartaan ay kusoo sameeyeen ma jiraan koonfur galbeeda tan tusaale u hayaan ma lahan waxa weeye waa dalley dantooda ka fekeraysaa u sheegaya shicibka reer koonfur galbeed waxa weeye niman hore loo soo tijaabiyey hore loo soo arkay ayna qabteen waddankaas labaad soolo waxaa u cad inay kursi ay ku fadhiistaan meeshaana dee kulleyba hadda xilli kursi iyo doorashada lama joogo niman talo hore usoo qabtay lasoo tijaabiyo siyaasadda ku fashilmay weeye hadalka xildhibaankan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyey mucaaradka lafta gareen ay magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ka wadeen kulamo looga arrinsanayay sidii xilka looga tuuri lahaa madaxa maamulkaasi iyagoona maalin ka hore dhuusamareebe ka degay si qorshahooda uu qayba kaga noqdo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey uu madmadow soo kala dhexgalay villa soomaaliya iyo maamul
dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay xaaladda waddanka itoobiya maxamed qaasim culusow ayaa faahfaahinaya mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa qadka teleefoonka ku wada yeeshay wadahadal ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan itoobiya sida laga soo xigtay warbaahinta reer galbeedka maraykanka ayaa abiy axmed kala hadlay macluusha iyo colaadaha weli ka taagan dalka itoobiya waxay dowladda maraykanka walaac ka muujisay dagaalo labakacleyn ah oo dib ugu soo muuqanayay dalkaas itoobiya koox lagu magacaabo etoobiyan biis ayaa sheegay in labaatan iyo lix isku dhacyo ah ay dhex mareen askarta amxaarada iyo kuwa itoobiya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay abiy axmed ayaa lagu baaqay in uu nabadeyn adeegsado halkii uu awood isticmaali lahaa sidoo kale waxay maraykanku sheegeen in ay ka murugsan yihiin macluusha ka jirta dalkaas gaar ahaan dhulka tigreega oo laga soo sheegayo in ay boqolaal qof ay gaajo ugu dhinteen umuurahan ayaa kusoo aadaya iyadoo sidoo kale ay iska hor imaadyo culus ka dhaceen deegaanada oromada kuwaas oo u dhexeeya ciidanka oromiya iyo kuwa itoobiya maraykanka ayaa abiy axmed ku wargeliyey inay dib u bilaabayaan raashin ay sii jireen raashinkaas oo markii ugu horeysay loo xanibay sababa la xiriira masuqmaasuqa ganacsatada iyo gaadiidleeda isticmaala qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho ayaa ka cabsi qaba caafimaad darro ay sheegeen in laga qaadi karo qashin dhooban wadooyinkaas maxamed ciise ayaa soo jeedinaya magaalada muqdisho qayba ka mid ah wadooyinka ayaa dadka waxay ka cabanayaan burburka wadooyinka iyo sidoo kale nadaafad darrada wadooyinka gaadiidleyda iyo dadka ku ganacsada hareeraha wadada buundooyinka ee ka timaada afisyooni tagtana ceelgaabta ayaa ka cabsi qaba inay ka qaadaan caafimaad darro darxumada iyo qashinka dhooban wadadaasi sidoo kale waxay intaas ku dareen qashinka iyo bulaacadaha ay la jiraan wadada oo aad u burbursan islamarkaana gaadiidleyda ay ku dhib qabaan iyagoo intaa sii raaciyay in laga qaado canshuuro aysan ogeynna meesha ay aadow waana jajab oo dhiiqo godad wallaahi way fiicnaan lahayd in loona sameeyo dowladdu dowladihii horena waxbana uma qaban dowladda hadda jirtana weli waa ay ka endhala'dahay marka waa jeclaan lahay in noola sameeyo waddo wanaagsan oo nadiifa noogala dhigo wallaahi cashuurta anaga meelay aado iska daa dadka aruuriyaa meelay aada aqoonin marka anaga maxaa sheegaynaa dadka aruurinaayo maalin walba taleefonkan hor taaganba ma yaqaaniin meelay aado wallaahi waa dhiiqo sabaraan iskaga barnaa sida badan haddeer anaga waxba ka qabama karno wadooyinka caasimada ah ee magaalada muqdisho badankood ayaa aada u burbursan halka qaarkoodna ay noqdeen qashinqubyo iyadoo la filayo robabka deerta haddana dowladda federaalk uma muuqato mid dadka wax u qabanaysa maamulka yahuudda ayaa xeebaha uu xooga kaga haysto dadka muslimiinta ee reer falastiin ku qabtay doon faaruq ah oo kusoo caaraysay xeebahaas maxamed amiin ayaa warkaas faahfaahinaya
wararka ka imanaya dhulka ku hoos jira gumaysiga maamulka yahuudda ayaa ku waramaya in maalintii shalay oo axad ahayd doon aan dad la socon ay ku soo caarisay xeebaha kayaanka sahyuuniga uu xooga kaga haysto muslimiinta doonta oo aysan cidna la socon ayaa waxaa lagu arkay xeebaha badda mediteraneanka ee ku teedsan dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira ixtilaalka yahuudda sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay waaxda difaaca ee maamulka yahuudda waxaa doonida laga dhex helay ilaa iyo sideed baasabooro soomaali iyo kuwo turkish ah cunno iyo agabyo kale waxaa la rumaysan yahay in dadkii tahriibayaasha ahaa ee saarnaa doonidan ay ku qarqoomeen badda kuwaasi oo aan raq iyo ruuxtoono lagu haynin badda mediteraneanka ayaa marar badan waxaa ku degay doonyo ay la socdeen dad badan oo tahriibayaal ah iyadoona sanad weliba halkaasi ay ku dhintaan kumanaan ruux warka subaxnimo ayaan bartanka uga jirnaa gobolka ayagada wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta ay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xero ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin eelboorka magaalada baardheere warkan saakay wuxuu idinka ka imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay dab ka kacay goob habeenkii lagu caweeyey oo ku taalla dalka sbein gudoomiyaha magaalada moorsiya ee koonfur bari dalka sbein ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan koob iyo toban ruux ay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay goob ay xilli habeen ah ku caweynayeen dad kirishtaan ah oo ku taalla magaalada qolyaha gurmadka deg deg ah waxay soo wariyeen geerida koob iyo toban ruux kuwaasi oo ku dhintay dabka ayuu yidhi gudoomiyaha isagoona dhanka kale ku dhawaaqay baroor diiq saddex maalimood ah warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa